ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga raabo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa toddoba-iyo tobanka bisha dulxija sanadka kun afar boqolsaddexiyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab oo ka tacsiyeeyey geerida caalimkii zaahidka ahaa ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan bayaanay baahisay mu'asasada almalaaxim ayaan idiinsoo gudbin doonaa in shaa allah mu'asasada assaxaab oo baahisay xalqada lixaad ee taxanaha safqatulqarni ee uu jeediyey amiirka mujaahidiinta alqaacida doctor ayman addawaahiri isagoona xalqadan kaga hadlay mowduuc muhiim ah warbixin ku saabsan xalqada lixaad ee ay assaxaab baahisay ayaad dhegaysan doontaan baydhan iyo bin salmaan oo kulan ku yeeshay magaalada riyaad iyagoona kala saxiixday siddeed iyo toban heshiis oo quseeya arrimaha amniga dhaqaalaha ganacsiga iyo caafimaadka inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda masar oo ciidankeeda kala baxaysa dalka maali iyo weerar ka dhacay dalkaas oo lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda boomako xukuumadda shiicada ah ee iiraan oo hanjabaad adag hawada u marisay maraykanka iyo yuhuudda iyo xukuumadda washington oo cunuqabateen dhanka hubka ah kusoo rogtay dalka turkiga qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan in shaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa baahisay bayaan tacsi ah oo ku aadan geeridii ku timid allaha u naxariista ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo talaadadii lasoo dhaafay ku geeriyooday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka bayaanka ka soo baxay alqaacidada jasiiratul carab ayaa waxaa si guud ahaaneed ummadda muslimka ah si gaar ahna xarakada mujaahidiinta al-shabaab looga tacsiyeeyey geerida ku timid sheikha caalimka ah ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan iftitaaxiyadda bayaanka kadib ayaa lagu yidhi waxaana soo gaaray khabarka la xiriira geerida sheikha caalimka ah ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo geeriyooday bartamaha bishan dulxijah ee sanadkan allaha u naxariista ee hana dejiya jannadiisa ayaa lagu yidhi qaybaha hore ee bayaankan tacsida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxa uu sheikhu ku geeriyooday khaatumo wanaagsan kadib cumri kulansaday dacwo tacliin xaqa oo lala jahro ka hortegidda dulmiga iyo unusraynta jihaadka iyo mujaahidiinta ayaa lasii raaciyey bayaanka mujaahidiinta alqaacida ee looga tacsiyeeyey geerida sheekh nuur macalin cabdiraxmaan bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi annagu haddii aan nahay taqriga jasiiratul carab waxaan tacsi u diraynaa ummadeenna muslimka ah iyo walaalaheenna soomaaliya waxaana si gaara xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga tacsiyeynaynaa waayitaanka caalimkan weyn annagoo allah subxaanahu wa tacaala u weydiinayna inuu kheyr ugu bedelo sidoo kale bayaanka ayaa lagu sheegay in geerida culimmada ay tahay musiibo weyn waxaana culimmada ku nool soomaaliya loogu baaqay inay soo saaraan jiil culimo ah oo xambaara sidoo kalena buuxiya booska ay faarujiyaan culimmada geerida culimmada waa musiibo aan kabmaynin iyo firaaq aan la buuxin karin ilaa in la helo qof iyaga la mid ah mooye sidaba ku timid xadiid laga wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuna yidhi allah cilmiga kuma qibdooda siibidda laga siibayo quluubta addoommaha balse alle wuxuu cilmiga ku qibdoodaa geerida culimmada وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا متفق عليه tani waa mid xoojinaysa mas-uuliyadda iyo waajibka saaran culimmada ee ah soo saarista jiil cusub oo culimo ah iyo dalabatulcilmi diyaar u ah buuxinta dulduleelada ayaa lagu yidhi bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta jasiiradda carabta qaybaha dambe ee bayaanka ayaa looga hadlay sifaadka ay tahay inay ku suntanaadaan jiilka la doonaya inay beddelaan culimmada waxaana lagu caddeeyey in laga doonayo la jahridda xaqa ka hortegista baadilka iyadoo aan cidna looga haybaysanaynin arrinkaas dadkana bara waxa ay jaahil ka yihiin una bidhaamiyo waddada hanuunka markii ay ka ambadaan iyo inay bulshada ku dhex faafiyaan jaceylka diinta iyo sharaa'icda islaamka si adagna uga hortagaan oo ay tirtiraan baadilka waxaan allah weydiisanaynaa inuu kabo walaalaheenna soomaaliya uguna kaalmeeyo u istaagidda mas-uuliyadda adag ee ay ku aadan yihiin ayaa lagu soo qatimay bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab loogana tacsiyeeyey geeridii ku timid sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo talaadadii lasoo dhaafay ku geeriyooday magaalada bu'aale
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan mu'asasada assaxaab ayaa baahisay xalqada lixaad ee taxanaha safqatulqarni ee uu jeediyey amiirka mujaahidiinta alqaacida doctor ayman addawaahiri isagoona xalqadani kaga hadlay mowduuc muhiim ah warbixin ku saabsan waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir
بسم الله الرحمن الرحيم قادم الجيش إليكم إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا وإن دماءكم دماءنا فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه
mu'asasada warbaahineed asxaab oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ayaa baahisay xalqada lixaad taxanaha safqatulqarni am xamalaatulquruun ee uu jeediyo asheekh ayman addawaahiri xalqadan wuxuu shiiqu kaga hadlay mowduuc guda ballaaran islamarkaana la muhiimad gaar ah kaasoo ah dagaalka dacwiga ah ee loo baahan yahay in lagu wajaho xamlada adag ee lagu soo qaaday ummadda muslimka ah يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
asheekh ayman addawaahiri ayaa si xeel dheer kaga hadlay ahdaafta ay beegsanayso dacwada islaamka wuxuuna xusay in ugu horreyn loo baahan yahay in xoogga la saaro sidii dadka loogu yeeri lahaa caqiidada towxiidka iyo difaaceeda لا يخفى أن الدعوة شأنها عظيم والحديث فيها يطول ma ahan wax qarsoon in dacwada waddada alle uu sha'nigeedu yahay mid weyn ka hadalkeedana uu yahay arrin dheer balse waxaan jeclahay inaan si kooban u tilmaamo qaar ka mida noqdooyinka ugu muhiimsan ee ay waajib tahay inay ku baraarugsanaadaan xarakaadka islaamiga ah ee dacwada ka shaqeeya kana hortegaya heshiisyada lala gelaya yuhuudda iyo isbahaysiga sahyu saliibka ah ee ka dhanka ah muslimiinta waxa ugu horeeya ee aan jeclahay inaan tilmaamo ayaa ah ahdaafta dacwada islaamka shaki kuma jira in islaamku uu yahay dacwada towxiidka ee xidhiidhsan laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam ilaa uu alle arlada iyo waxa guudkeeda saaran uu ka dhexal siinaya addoommadiisa wanwanaagsan kani waa arrin kulansanaya dhammaan qeybaha kala duwan ee nolosha taasoo ay ka mid tahay macrakada aan kula jirna heshiisyada qarniga iyo xamalaadka saliibiga ah sidaa awgeed waxa ugu horeeya ee nagu waajibka ah inaan u sacyino inta aan ku guda jirno dagaalka xagga dacwada ee aan kaga soo horjeedno heshiisyada qarniga waa caqiidada towxiidka kadibna aan difaacno caqiidadaas marka aan leenahay caqiidada towxiidka waxaa soo hoosgelaya ictiqaadka gowraca walaha dalabaadka baahiyaha iyo in loo xukun taga allaha qaaliqa ah raasiqa ah ee wax nooleeya waxna dila tani ayaa keensanaysa in caqiidadaas laga difaacda acdaada ugu weyn uguna muhiimsan ee casrigan kuwaasoo kale ah dowladaha gaalada ah iyo kuwa dawaaqiidda ee ka jira caalamka islaamka waxa loogu yeero shuruucda dawliga ah ilxaadka dulmiga iyo keligiitalisnimada gumaysiga milatari iyo karishtaamaynta muddada aan ku jirno difaaciddaas waxaa sidoo kale nagu waajib ah in dhammaan ummadda muslimka ah aan ku boorino jihaadka lagu difaacayo caqiidada towxiidka iyo inaan daaha ka rogno shubahaadka ummadda ka hortaagan arrinkaas للدفاع عن عقيدة التوحيد وكشف زيف الشبهات التي تعيق الأمة عن ذلك sheikha ayaa ku dheeraaday ka hadalka wadaniyadda oo ah waxaa lagu kala qaybiyey ummadda muslimka ah wuxuuna tilmaamay inay taasi keentay in dowladaha ka jira caalamka islaamka ay ku dadaalaan sidii ay ugu adeegi lahaayeen reer galbeedka ولذلك نجد هذه الدول ساعية كل السعي في خدمة تلك القوى من أجل ذلك أنشأت هيئات ومؤسسات sidaa awgeed waxaan aragnaa in dowladaha dawaaqiidda ay juhdi kasta ku bixinayaan sidii ay ugu adeegi lahaayeen kuwa gaalada ah waxayna arrintaas awgeed u aasaaseen hay-ade iyo mu'asasaad sheegta inay u hadlayaan islaamka iyo muslimiinta hay-aadka iyo mu'asasaadkaas ayaa soo saara fataawi uu jirka la jira racoonaya xumaantooda waxaad arkaysaa mid fadwoonaya in lagu biiri karo safka ciidamada maraykanka uuna kala qayb qaata dagaalka ay kula jiraan muslimiinta waxaa ka mida mid fatwoonaya in khilaafada islaamka aan loo baahnayn in la isugu yeero mid fatwoonaya in dowladaha gaalada ah ay yihiin kayaanaad sharci ah oo jira qaarkood ayaa fatwoonaya inay bannaan tahay heshiis lala yeesha yuhuudda fiisaha kayaanka sahyuuniga ahna lagu booqan karo baytulmaqdis mid fatwoonaya in sheikh usaama bin laadin raximahullah iyo mucaaradka aala sacuud ay yihiin ducaad fidno qaar ayaa fatwoonaya inaysan bannaaneen in lagu baxo xaakimka xitaa haddii uu gaaloobo mid ayaa fatwoonaya in kacdoonnada looga soo horjeedo nidaamka faasidka ah ee ka jira masar iyo kuwa la midka ah ay xaaraan yihiin kuwa ayaa fatwoonaya inaysan bannaaneen in la aado saaxaadka jihaadka iyagoo cudurdaar uga dhigaya in fitno laga cabsanayo kuwa iyaga ka mida ayaa fatwoonaya inay xaaraan tahay dibadbaxyada iyagoo ku andacoonaya inay dadka ka mashquulinayaan dikriga alleh iyo mid fatwoonaya in ciidamada saliibiyiinta loo adeegsan karo xoreynta kuweyt iyo wixii la mid ah المظاهرات لأنها تلهي عن ذكر الله ومن يفتي بجواز استقدام القوات الصليبية لتحرير الكويت وهلم جرا كما قال أحمد شوقي فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو إلى الكذاب أو لسجاح ولتشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح يفتى على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحقدها الملحاح haddaba waa maxay waxaa loogu yeero shuruucda caalamiga ah ee ay soo rogeen reer galbeedka sidee ayaase looga hortegi karaa ilxaadka lagu hayo ummadda muslimka ah sheekh ayman adawaahir ayaa arrimahaasi si faahfaahsan kaga hadlay xalqada lixaad ee taxanaha safqatulqarni يجب على الطليعة الواعية للأمة أن تقاوم في حربها الدعوية ضد الحملة الصليبية الصهيونية الإلحاد.
kooxda wacyiga leh ee ummadda islaamka u ah sahmiyayaal waxaa waajib ku ah in dagaalka dacwada ah ay kala hortagto xamlada suhyu saliibka ah ee ku dhisan ilxaadka taasoo cadowgu ku doonayo inuu caqiide ahaan iyo siyaasad ahaanba ugu daciifiyo ummadda muslimka ah ka hortagga ilxaadka waa mid fudud ciddii niyadda u qaalisi yeesha allah subxaanahu wa tacaala niyadda qaaliska ah kadibna waxay u baahan tahay go'aan sabar iyo in ikhlaas lala yimaado amaa shuruucda dawliga ah waa nidaam ay soo hindiseen kuwii ku guulaystay dagaalkii labaad ee dunida awoodahaasoo u sacyinaya sidii ay u addoonsan lahaayeen guud ahaanba caalamka si gaar ahna ummadda muslimka ah shuruucda dawliga ah waa tan sharciyaysay jiritaanka kayaanka sohyuuniga ah oo ah qalcad horumarsan oo ay saliibiyiinta caalamiga ah ku dhex leeyihiin wadnaha ummadda islaamka waa midda sharciyaysa in dowladda shuuciyadda ah ee shiinaha ay la wareegto turkistaanta bari waa tan jidaysa in hinduuska dabcaabudka ah ay xoog ku qabsadaan kashmiir in isbeyn ay la wareegto sabtah iyo maliilah in ruushka uu qabsado dhulka muslimka ah ee qowqaas waana tan midda sharciyaysay duulaanka saliibiga ah ee lagu qaaday afghanistaan iyo ciraaq waxaa waajib nagu ah inaan caddayno oon fadeexayno qorshayaashaas xadgudubka ah iyo isla weynida ku salaysan ay ugu magacdareen shuruucda dawliga ah sidoo kale xarakada dacwiga ah ee wacyiga leh waxaa iyana waajib ku ah inay ka hortagto dulliga is-addoonsiga dulmiga xadgudubka fasaadka siyaasadeed kan maaliyadeed iyo midka akhlaaqeed ee lagu hayo ummadda muslimka ah waxaa nagu waajib ah inaan ku celcelinno oo aan adkayno in islaamku uu yahay cadowga dulmiga dhammaan noocyadiisa kala duwan haba ahaadee dulmigaas midka uu muslimka u geysanayo qofka gaalka ah haddii uu muslimku ma'muur ku yahay inuu cadow ku noqdo dulmiga marnaba uma habboona inuu noqdo mid ku baaqaya xadgudubka iyo in xurumaadka lagu tunto marmarsiyo weliba ha u helay arrinkaas suuragalna ma ahan inuu ku baaqo dowladdii kisre oo kale ee uu madaxda ka ahaa hiraqle فلا يمكن أن يكون داعية للبغي والتعدي على الحرمات تحت أي ذريعة ولا يمكن أن يكون داعية للدولة الكسروية الهرقلية ugu dambayntii asheekh ayman addawaahiri amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida wuxuu kelimadiisa kaga hadlay ujeedooyinka la rabo inay xoogga saaraan xarakaadka islaamiga ah ee ka shaqeeya dacwada isagoo sidoo kalena caddeeyey heerka kirishtaamaynta ee ay kiniisadaha ku hayaan ummadda muslimka ah iyo sida looga hortegi karo arrimahaas فالمقصد أن علينا أن نفضح فساد هذه الدول الأدوات التي تحكم ديار المسلمين ujeeddadu waa inaan caddaynaa fasaadka dowladaha ka taliya dhulalka muslimiinta bannaankana soo dhigna xadgudubkooda iyo siday uga inxiraafeen manhajka islaamka iyo inaan daaha ka rogno beenta kuwa taageeraya dowladahaas ee ummadda ugu baaqaya inay addeecaan isla markaana aan garab istaagno madluun kasta oo dhibano u ah dowladaha dawaaqiidda ah arrinka kale ee la raba inay xoogga saarto dacwada islaamiga ah isla markaana ay booriso waa xureynta dhulalka muslimiinta ee ay gumaysiga ku haystaan kufaarta asliyiinta ah iyo murtadiinta iyo inaan ummadda muslimka ah u soo bandhigno xaqiiqooyinka iyo macluumaadka muujinaya in dowladahaas ay gumaysi toos ah oo milatari cadaadis siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba ay ku hayaan ummadda muslimka ah waa inaan sidoo kale ummaddeenna u caddaynaa heerka ay gaarsiisan yihiin saldhigyada milatari ee ay maraykanka ingiriiska faransiiska ruushka turkiga iiraan imaaraadka shiinaha iyo hindiya ay ku leeyihiin dhulalka muslimiinta una bidhaamino dowrka halista ah ee ay ku howlan yihiin saldhigyadaas ku kala firirsan guud ahaanba caalamka ilaa ay ummadda muslimka ah u caddaato inaysan gumaysiga ka xuroobin balse ay ka baxday gumaysi una gudubtay mid ka dhagar iyo halis badan kii hore xarakada dacwiga ah waa inay sidoo kale ka hortagtaa khatarta kirishtaamaynta loomana baahna in arrinkaas aan u aragno oo keliya mid lagu doonayo in lagu bedelo caqiidada muslimiinta balse waxaa waajib ah inaan il gaar ah ku eegno xaqiiqadiisa una aragno inuu yahay cunsur wax ku ool ah oo ka mid ah tiirarka ay ku taagan tahay xamlada suhyu saliibka ah ee lagu soo qaaday dhulalka muslimiinta shirarka kiniisadaha waaweyn ma ahan wax aan ka ahayn dowlado leh dhaqaalahooda ciidankooda fangaren gaar ahna ay ku baxdo si kastoo ay isku khilaafaan isbeddelna uu ku yimaado xiriirka ay la leeyihiin dowladaha waaweyn ee caalamka haddana waa kuwa isku waafaqsan xamlada suhyuu saliibka ah ee ka dhanka ah muslimiinta ka hortagga kirishtaamaynta waxay leedahay laba majaal oo kale ah in la caddeeyo inxiraafka caqiida ee kiniisadaha iyo sida ay u beddeleen risaalada nebi ciise calayhi salaam tan labaadna waa in la muujiyo taariikhda siyaasadeed ee kiniisadda iyo ahdaafta siyaasiga ah ee ku hoos duugan dhaqdhaqaaqyada iyo howlaha ay qabanayso وضعت رسالة سيدنا عيسى عليه السلام والثاني بيان التاريخ السياسي للكنيسة والأهداف السياسية وراء تحركاتها وأعمالها وأواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله مستكملا لحديثي عن جهاد الدعوة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سينتهي الغدر لا تسي ولا تهيني وفوق خضر الروابي تشرق الشمس
taxanaha safqartu lqarni am xamalaatu lquruun waa taxane dacwi ah oo uu jeediyo asheekh ayman adawaahiri hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida waxaana xalqadan uu shiiqu xoogga ku saaray thaqriga dacwiga oo ah dhufays muhiim ah oo markii ummaddu dayacday ay uga soo duseen afkaar badan oo burburinaysa kayaanka iyo jiritaanka ummadda muslimka ah
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed daahir ayaa soo jeedinaya waad mahadsantahay maxamed cali aan ku howlmarno dalka masar sida uu ku dhawaaqay xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee maali dowladda masar ayaa go'aansatay in ciidamadeeda ay kala baxdo dalkaasi kuwaasi oo qayb ka ah duulaanka gardarada ah ee lagu qaaday dalka muslimka ah ee maali oliver salgado oo ah afhayeenka howlgalka qaramada midoobay ee maali ayaa xaqiijiyey in masar ay joojisay dhaqdhaqaaqyadii ay ka waday dalka maali isagoona sheegay inay ciidamadooda kala baxayso dalkaasi bartamaha bisha agosto ee sanadkan afhayeenku waxa uu sheegay sababta ay masar ciidankeeda ula baxayso inay tahay weeraro dhiig badan ku daatay oo lagu beegsaday ciidamada qaramada midoobay ee halkaa ku sugan isagoona xaqiijiyey in toddoba askari oo ka tirsan ciidamada masar ee qaybta ka ah qaramada midoobay sanadkan lagu dilay dalka maali dowladda masar ayaa tan iyo sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka waxaa dalka maali ka joogay in ka badan kun askari oo qayb ka ahaa duulaanka islaamla dirirka ah ee shisheeyuhu ku joogaan dalkaasi dhanka kale madaxweynaha dalka maraykanka ayaa booqasho ku tegay dhulka xarameynka isagoo la kulmay dhaxal sugaha maamulka ala sacuud madaxweynaha maraykanka baidan ayaa booqashadiisii ugu horeysay ku tegay dhulka xarameynka ee sacuudi carabiya tan iyo markii uu talada la wareegay horaantii sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatanka joy biden ayaa magaalada riyaad kulan kula qaatay maxamed bin salmaan oo ah dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga ahna xaakimka dhabta ah ee waddanka wakaalada wararka sacuudiga waxa ay sheegtay in biden iyo bin salmaan ay kala saxiixdeen heshiis ka kooban siddeed iyo toban qodob oo quseeya arrimaha amniga dhaqaalaha ganacsiga iyo caafimaadka biden ayaa ala sacuud u ballanqaaday in iiraan aysan samaysan doonin hubka wax gumaada ee nucleerka madaxweynaha maraykanka ayaa isbuucii lasoo dhaafay socdaalkiisa bariga dhexe ka bilaabay magaalada talaabiib ee ay caasimadda ka dhigteen yuhuudda xooggana ku haystaan dhanka kale dowladda iiraan ayaa jawaab adag hawada u marisay maraykanka iyo yuhuudda militariga iiraan ayaa maanta ka digay maraykanka iyo yuhuudda inay awood ugu hanjabaan dalka iiraan kadib markii madaxweynaha maraykanka biden uu sheegay inuu awood ciidan u adeegsan doono haddii ay noqoto xalka ugu dambeeya si uu uga hortago in iiraan ay hesho hubka nucleerka afhayaan u hadlay ciidamada dowladda shiicada ah ee iiraan oo ay soo xigatay warbaahinta dowladda ayaa yidhi maraykanka iyo sahyuuniyadda aad ayay u og yihiin qiimaha adeegsiga ereyga awood ka dhan ah iiraan waxaan filaynaa biden inuu dawaqsan ah markii uu u hanjabayay iiraan ayuu hadalkiisa sii raaciyey afhayaan u hadlay ciidanka shiicada khamiistii lasoo dhaafay madaxweynaha maraykanka biden iyo ra-iisul wasaaraha yahuudda ayaa kala saxiixday ballanqaadyo wada jir ah oo ah inay iiraan u diidaan helitaanka hubka nucleerka dowladda shiicada ah ee iiraan horey marar badan ayay u beenisay inay raadinayso hubka nucleerka waxaana ay sheegtay in barnaamijkeeda nucleerka ujeeddada laga leeyahay uu yahay mid nabadeed teheraan ayaa heshiis la gaartay lix quudood oo sheegtay inay caalamka ugu awood badan yihiin sanadkii labada kun shan iyo tobankii kaasi oo lagu xadidayo kubcinta barnaamijkeeda uraniumka si loo adkeeyo inay horumariso hubka nucleerka waxayna ku bedelatay in laga khafiifiyo xayiraaddii dhaqaale hase yeeshee madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa heshiiskaasi ka baxay sanadkii labada kun siddeed iyo tobankii isaga oo xayiraad dhaqaale oo adag saaray iiraan taasi oo iiraan ku qasabtay inay jebiso heshiisyadii xadidayay barnaamijkeeda nucleerka markaana haddaan eegno turkiga dowladda maraykanka ayaa cunuqabateeno kusoo rogtay turkiga oo ay ka wada tirsan yihiin isbahaysiga nato kadib markii turkiga uu gacanta ku dhigay gantaalaha difaaca ee ruushku sameeyo kuwaasoo uu ka dalbaday sanadkii lasoo dhaafay xukuumadda washington waxa ay sheegtay in qalabkaasi gantaalaha ee s afar boqol ee ruushka lagu farsameeyo uu yahay mid aan la jaan qaadi karin teknolojiyada nato sidoo kalena uu khatar ku yahay isbahaysiga yurub waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa maalinta isniinta ku dhawaaqday cunuqabateeno ka dhan ah turkiga taasi oo si gaar ah loola bartilmaameedsaday waaxda soo iibinta hubka ee dalkaasi dowladaha turkiga iyo ruushka ayaa si deg deg ah u cambaareeyey tallaabadaasi ay qaadeen xukuumadda washington maraykanku wuxuu mar hore turkiga ka saaray barnaamijkiisii diyaaradeed ee f soddon iyo shan taasina waxay ahayd tallaabo uu jawaab uga dhigayay in turkiga uu soo iibsado gantaalo kale markaan haddaan eegno dalka srilanka ra-iisul wasaaraha dalkaasi srilanka ayaa maanta loo dhaariyey inuu si kumeel gaar ah u sii hayo xilka madaxweynaha ee waddankaasi arrintan ayaa timid kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka sri lanka uu shaaciyey inuu aqbalay iscasilaadii madaxweynaha dalkaasi oo waddanka isaga baxay haatanna ku sugan dalka singabur ra-iisul wasaaraha dalka sri lanka ayaa baarlamaanka ugu baaqay inay ku dadaalaan inay gaaraan is-afgarad lagu soo dhisayo maamul dowladeed oo dhammaan xisbiyada matala waxa uu u ballanqaaday inuu raaci doono geedi socodka dastuuriga ah uuna soo celinayo nidaamkii iyo kala dambayntii kadib dibadbaxyo bilooyin socday dadka shacabka ah ee dibadbaxyada ka dhigaya dalkaasi ayaa si adag uga horyimid magacaabista ra-iisul wasaaraha waxaana ay sheegeen in asiga iyo madaxweynihii hore aysan waxba isdhaamin iyagoona ku baaqay dibadbaxyo ballaaran oo arrinkaasi looga soo horjeedo ugu dambayntiina askar ka tirsan dowladda maali ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha dalkaasi sida ay tilmaamayaan wararka halkaasi laga helayo rag hubaysan ayaa weerar xoogan ku beegsaday ciidanka dowladda maali waxaana weerarkaani ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan lix askar oo ka tirsan ciidanka maali ayaa lagu khaarijiyey weerarkan oo saacadihii lasoo dhaafay lagu qaaday bar kontarool oo ciidanka maali ku leeyihiin duleedka magaalada caasimada ah ee bamako ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka balse mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ka jihaadaya dalkaasi ayaa dhowr jeer weeraro lagu naafeeyey askarta maali ka geystay gudaha iyo nawaaxiga magaalada bamako ee caasimadda dalka maali
guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله